taliyaha qeybta guud ee ciidanka booliska dowlada galmudug gaashaanle sare khaliif cabdulle macalin yaweyba magaalada dhuusamareeb u gashir gudoomiyey kulan loonku hadlay amniga iyo sidii walonkugu wadalay dadka xubaysan ee qeybtoonku hayna hay-ado amniga amaba askarta aan wadana dariiska wadanka oo hubka dhex qaadadayan caasimada gaashaanle sare khaliif cabdulle macalin taliyaha qeybta guud ee ciidanka booliska dowlada galmudug iyo markiiusa kulanka hadhamaaday waybausa warbaahinta faahfaahin ku sii walyaabo loonku hadalay iyo muhiimada laku leeye waxaan shir jaraa'id ku qabanaynaa caasimada dhuusamareeb oon uga warbixinayno waftigii taliyuhu uu ku maray galmudug inteeda xorta ah waftigii aan ku marnay galmudug inteeda xorta ah ilaahay si amni ah noo soo marsiiyey noo suurtogeliyey alxamdulilaahi rabbiilcaalamiin marka labaad wuxuu ku saabsanaa waftigaas ama socdaalkii taliyaha uu ku marahayay galmudug iyo kormeerkaasu in la ogaado loo kuurgalo la xog waraysto amniga bahda garsoorka iyo maamulada wada shaqayntii ka dhaxaysay taliyaha qaybta booliiska galmudug gaashaanle sare khaliif cabdulla maalin baa nagu hogaaminahayay runtii waxaa la maray galmudug inteeda xortaa dhammaanna waxaa la xaliyey wixii khilaafaad oo ka jiray shaqooyinkaas intii bogaadin lahaydna waa lagu soo bogaadiyey safarkaas haddii aan bilowgiisii bilaabo toban iyo lixda bishii koowaad buu noo bilowday labada kun labaatan iyo shantii maalintaas waxaan ka bilownay cadaado oo lala kulmay bahdeedii garsoorka iyo amnigeedii iyo maamulkii toban iyo toddobadii waxaan u gudubnay ceel waxaan u gudubnay galinsoor bandiiraley saddex xiglo iyo dagaari toban iyo sideeddii waxaan u gudubnay gaalkacyo ceel guula iyo wasil toban iyo sagaalkii waxaan u gudubnay hobyo hobyo waxaan joognay halkaas laba beri oo runtii ayroboorka dhulkiisii dekadda dhulkii loogu talagalay iyo taliyuhu kormeer uu ku samaynaya xarumo dowladeed iyo baahiyo ka jiray deegaanka oo inteedii badnaa la xaliyey intii kormeer u baahnaydna lasoo kormeeray hobyo waxaan ka soo kacnay labaatan iyo kowdii waxaan soo aadnay bajeela baxdo godinlaba xananbuure mirjicley waxaan u soo hoyanay huurshi dhammaan waxaa la soo dhiirogeliyey booliiskii goobahaas ku sugnaa waxaa lala kulmay bahdi garsoorka iyo maamuladii ka jiray deegaamadaas waxaa la xalliyey wixii xallintooda markaas taliyuhu ku filnaa waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan aan kaga soo gudubnay labiiyo labaatankii waxaan u gudubnay caabudwaaq iyo xeraale labaatan iyo saddexdii waxaan u gudubnay balanballe labaatan iyo afartiina waxaan usoo gudubnay guruceel ayaguna sidoo kale wada shaqayn wanaagsan iyo dardaaran wanaagsana looga soo gudbo labaatan iyo shantii oo maantay ah waxaan joognaa caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug oo hadda shirkeedii amniga laga soo baxay oo runtii ayadana bahdi garsoorka iyo maamulkii iyo boliiskii iyo bulshada qaybaheeda kala duwanaa intuba ay ka soo qayb galeen shirka amniga socdaalkaasu sidaasuu ahaa
ciidamada booliska dowlada galmudug iyo wadan dadaala laka hormariyo amniga guud ee magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada hooskoyo